Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha maamulka Jubbaland ayaa garoonka kubadda cagta Wame ee magaalada Kismaayo ka daahfurtay tartanka kubadda cagta oo loo qabtay dhalinyarada cuslaatay ee degmada Kismaayo. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Kismaayo, Bahda Isboortiska, wasiirro, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha maamulka Jubbaland, Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi ayaa ka waramaya ahmiyadda tartankan.
Dhallinyaradii cuslaatay ee reer Kismaayo inay galabtayto ay wareeg halkan uga furmi doono oo ilaa toban kooxood ah runtii isboortisku waa isdhexgal isboortisku waa farxad isboortku waa dhiirigeliye qofka banooniga markuu soo dheeli jiray iyo marka uusan banooni soo dheeli jirin labay kala tahay dadka inta badan banooniga dheelo waa dad inta badan IQ-gooda uu sarreeyo ama caqliyadooda iyo marka la dhaha hataa waxbarashada la yidhahdo dadka inta badan iskuulka marka la joogo banooniga dheelo way ka duwan yihiin ardada kale runtii waxaa sharaf inoo ah in aanu ka wasaarad ahaan mar kastoo aanu dhallinyaradii banooniga dheeli jirta inaan mar kasto dhiiro gelinno sidoo kaleeto waxaan ammaanahayaa xiriirka kubadda cagta ee dowlad goboleedka jubbaland mar kasto sida wanaagsan ay ay isboortiska ay ugu howlan yihiin inay horumariyaan qaar ka mid a mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay tartankan ayaa soo dhoweeyey dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo annagoo ka tirsan xildhibaano dhalinyaro ah isugu jira iyo mas-uuliyiin iyo wasaaradda isboortiska aad baan ugu bogaadinaynaa gudoomiyaha ciyaaraha iyo isboortiska jubbaland farxad weyn bay ii tahay inaan halkan galabta kala qayb galo ciyaartooyda qiimaha badan halkan ku ciyaarayso waxaan leeyahay guuleysta guuleysta markasta mar walbo insha allah waana nii garab taagannahay waxaan rajaynaynaa insha allah sidan kasii fiican inaan markasta niga soo qaybgalno ciyaartana aad baan u bogaadinaya insha allah kuwan iyo kuwa kasii fiican waana arrinta runtii aad loo bogaadiyo inay sii wadaan oo ballaadhiyaan oo degmooyinka gaadhsiiyaan insha allah waan waan waan ku bogaadinaynaa oo la tartamo oo laysu yimaado oo la ciyaaro tartankan ayaa door ka qaadan doona isdhexgalka dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si kor loogu qaado ammaanka degmada